waanaan baahnahayna an ninkooye run ahaantii e c eda aan ka farahne walaynu ku sugaaniya ninsheeni dalabkiina se toos ee wanaagsan ise markii dalabka haadigiina ciidamada se dhaqse celinka wareegii goriyaasho qasnadihii se saastooda se toos celinka wareegii alxamdulilah wuxuu ka degmada tiyadow walka faraxsanyi eeda linka faraxsanyi adiga kan ujeedadii una lalahaynina may rajeeyaan anse degdeg an angaaro yaa yaa rajeeyaan haddii ilaahay raalla ka deke may welay barnaamijaan hor yaalay barnaamijkaas oo ah en una degmada tiyadow nabaddiidka ku xoroynoo fadaane haddana walayla ka xoroy lahaayay noo dhamanay walinshaane haddii ilaahay ara howlgalla dhow oo istarajoog yar noo araga haddii ilaahay raalla ka dhig mas-uuliyiin oo kudareer koonfur galbeed soomaaliya uu soo gaamiyo wasiirka maaliyadda iyo weliba taliyaha ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya iyo hadeereen degmada tiyaglo ee gobolka bokool ka hub ahaan markuun hanagana seelahanka dhaba shacabka reer tiyaglo sehandhaba mas-uuliyiintaasay maadaama aysan muddo sugaaseen intii qalab lisinshana
wasiirka maaliyadda sheekh xasan iyo generaal maxamed sheekh xasan maxamed sheekh cabdullahi maxamed sheekh cabdallah maxamed sheekh cabdallah si wanaagsan yalahan ka dhawaaye iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed walaalka iyo wufuudi lasotiiba si wanaagsan oo farxad leh reeseen leh yaa degmada handhawaayte maamul saraakiil ciidamada qalabka sida ururada bulshada sida dhalinyarada haweenka malaaryada si wanaagsan yalahaan ka dhawaayo walaalkay usuudi koyti isla markaasna fitiyo walayaabeen oo wacdaro leh ayaa la tusiyey runtii eed eed yalinka faraxeen koyosho iyo qaabilaada markii iswaafagday walayaabay runtii taasna waa niisame yalagii fahmo ka degmada tiyablow degmooyinka boqol iyo weliba bayi waliba lantobarian corentin min saddex boqol ciidan ah degmada tiyoglow waliba nasiiban walta intii boqol iyo konton markaasi iyo hubshahela hubkan dhima lan dhimaystiri ciidamada ma isbedelay markaasi ku dareema doona
walay bedelay sida caadada haysay la qabanay ciidamada degmada tiyoglow ha ahaadana milatariga ha ahaadana ciidamada boliiska gaarka ah oo koonfur galbeed ha ahaadaan waa isbedel oo degdeg yalaha yala ka araga doona haddii ilaahay raalla ka dhega ereeda degmada tiyoglow way sadhaqse anrajeene gobolka xudur iyo degmada tiyoglow anse degdega an iska furmi doonaan shacabshoona runtii muddo shal gohonaaye an shal gohonaada doogno oo sadhaqse an iska furi doogno yaa agadaana boqolkiiba boqolito walaalkay
dadka mas-uuliyiintahay hadeer degmada tiyoglow weliba uu sukumadaya wasiirka maaliyadda kureed markii ciidamadaasay hubka lanqeebi walbalanqaada ku helana ciidamadaasay oo koonfur galbeed ku tirsan
haa ballanqaada ku heleen generaalka maxaashe cabdalla iyo sheekh xasan dhammaantiyo ballanqaadaan suubiyeen ciidamada oo rajo wanaagsan geli niyo wanaagsan ka abuuri intaas rajo ayaa geliyeen runtii ciidamada oo ka degmada tiyaduna fadhiya oo ciidamada gaarka ee booliiska koonfur galbeed oo ka niyo wanaag yalla jiifan rajadiyo eeda rajo faylilingeli isla markaas howlgaladii ee walaayi dhaqankoogi yaa dhamaystiraayan yoona haddii ilaahay raalla ka dhigta haa sheegi ciidamada dambe yallin tabarar degmooyinka koonfur galbeed dhan waa laga suubay doona haddii ilaahay raalla ka dhigta ballanqaadkaasna jari haddana runtii ilaa kuwaasna kutawabaraana unamay fadaana ku horba aan magaalada degmada fiilow eeridiye iyo degmada xudur iska furno fadoo hayna haan kalena howlo gobolada kale mudan gala doonaan haddii ilaahay raalla ka dheke saasaa rajada neerta haddii maamulka degmada fiilow naana odayaalkanna oday dhaqmeedkanna ururadana bulshada saraakiishaanna maanaa barnaamijkan masaasa ka dhisanya walaalkay gudoomiye marikuna kanagana hubkaan geega ciidamada lanqebi mas-uuliyiintaasay booqdana xarumo caafimaadkii weliba bulshada kale oo ku nool degmada tiyaglow ogaadana xaalada ku jarta degmadaasay
xaalada ku jarta geeki mahergelnay oo halhalahan bahan degmada dhol yaha weeyeen meel kasta oo harun caafimaad harun waxbarasho meel kasta ganacsatada walaaqan baha weeyeen meelyo aqtiyoo nagna ma lahayna markaan walaay warbeehana isweydiinay oo markii walaay haharageen in walaay ku jari degmada tiyaglow oo adeegyada bulshada dhan kastaba ciidamadaba wala in isdhaafnimo le wal kasta warbixinkaa isweydiinay waana haddii ilaahay raalle ka dhaka sida dhab ayaan taabsinay waana noo ogolaadeen runtii walaa meele ka jari yaha arageen oo siyaal badan aan jeedini waana noolaga dumin walaalkay inka dambeyntii ma isbedelin ku dareemo doono deegaanada hooskoon degmada tiyaglo iliba degmada tiyaglo naftarshe
may laray maanaa siis iyo dhulaaska marku hordhadeed ula iyo al-shabaab suuska iyo dhulka laka laka aburi oo kale eskaanana haddii ilaahay raalla ka dhake ula al-shabaab dhaqaana walay kordhiyi doono oo dhinigaana eh wal araga doona sida oo una deekroortan kahaynay aan ka jeenay walaalin aan sugaani may fadaana haddii ilaahay raalle ka dhake an guli waaweyn waqti dhow guli weyn haadeesino fadaana oo degmada siyaglow laymahe ilaa eriyada degmada xudur lahaad una toos aan gala doono rajeen haddii ilaahay unoota sidaanaba ayaamahan howlgallada howlgalladanana badnaayeen nimanka laba kacleyn zaa'id ay ahaa suubiyeen marka horeba walyaran indhamanayn walyar oo dhiniga xudur magaalo madaxda gobolka boqol hedii aan badnaayeen meelaha simow ha hanoo gala jireen ma degmooyinka marka horeba ku saarne haddana ayaamahan walaago horumar ah ha suubiyeen yo laakiin way rajeeyaan eh lamada maalmood ha socota haddii ilaahay raalle ka dhake degmada jeewa sheegase inay degmooyin kala galaan yaa xaqiiqa ah kaasa noo dhamay walaalkay ciidan mahadsiinkaasi weliba gudoomiyaha degmada tiyaglow ee gobolka bokool maxamed cabdulle foodcadde oo usu waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo idaacadda warsankii kuma hadnagaas gudoomiye waraysigaas adi mahadsan walaalkay